Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa laga daahfuray jaamacadda Hanuun taasi oo ka mid noqon doonta goobaha waxbarashada oo ku yaala magaaladaasi. Jaamacadan ayaa lagu baran doonaa cilmiga arrimaha bulshada, dhaqanka, iyo culuumta diinta Islaamka. Dr. Abdulfataax oo ka mid ah aas-aasayaasha jaamacadda Hanuun ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay jaamacadda iyo waxyaabaha lagu baran doono.
waa inaad eegato maxaa dhiman ile mar walba nolosha marka la eego mar walba waxbaa dhiman waxa dhiman muxuu yahay halkeense anigu buuxinaya markaan eegnay waxaan aragnay waxyaabaha dhiman in inkastoo ina wada dhinaynoo iyaga laftoodu jiraan laakiin annagu aan sii qurxin karnaay inay tahay afar shay waata koowaadee arrimahan bulshada cilmiyadan bulshadu badanaa diinta iyo dhaqanku kama maqna oo diinta iyo dhaqanku way ku milan yihiin oo asal bay u yihiin in aan anagu markaa ka tegno sidii hore awal hore loo kala saari jiray ee la odhan jiray maadiga iyo diiniga oo aan samayno in labadii muxuu ahaa culum la isdhex gesho oo arday kasta oo qayb walba uu baranayo la baro qaybta la xidhiidha ee diinta islaamka culimo badanoo maanta dunida joogto oo muslimiina ayaa arrintaa wax badan ka qabatay oo iminka tusaale ahaan psychologyga oo kale waxaa iminka dib lagu soo daray psychologyga qayb dhan oo la yidhaahdo islamic psychology qaybtaasi waa qayb xitaa iminka dadkaan muslimiinta ahayn ay bartaan marka taasi waa example ka mid ee qaybahan kaloo dhani maanta way wada leeyihiin Qaar ka mid ah marjarabta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ogaadiyey maamulka jaamacadda.
somalilan aad bay ugu baahan tahay waa tobiga ay aada ugu baahnayd ama jaamacadda ay aada ugu baahnayd waayo sabjigiyo kale iyuunbaynu dhignaa laakiin weli maskaxda in la koriyo ama inay xanuunsato oo la daweeyo inagagama inagama dhaadhacsanaa dhogtarka iyo tiimkiisu waxay yidhaahdeen waxaas aad ka hadlaysaan innakaa bedelaynaa jawaab baanu haynaa baahi baa jirta annagaa ka jawaabaynaa horta sida aanu sharciyadda iyo nidaamka aanu gacanta uga saaray sidaasuu ahaa marka waxaa weeyaan waa shaqo loo baahnaa aada iyo aad baan u rajaynaya in ilaahay idinku guuleeyo oo magac soomaaliya leh runtii qiimo badan bay leedahay horta kaasi aniga way soo jiitay Jaamacadda Hanuun oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta kor u qaadista tayada aqoonta cilmiga bulshada, dhaqanka, iyo culuumta diinta Islaamka.